magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gaar ahaan xaafadda bandarqaasim ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo kor loogu qaadaya bilicda xaafadda ololahan oo ay iska kaashadeen maamulka iyo shacabka xaafadda bandarqaasim ayaa looga golleeyahay sidii loogu hortegi lahaa cudurada ka dhasha nadaafad darrada gudoomiyaha xaafadda bandarqaasim ee magaalada boosaaso cabdimahdi maxamed ismaaciil ayaa ka waramaya ololaha nadaafadeed waxaan saa ku jirnay ololaha nadaafadda guud xaafadda bandarqaasim laamiga laanta wadajir iyo loogu qaydaba hadi jeerna waxaan jecelnaha inaan ka shaqeyno nadaafadda qashinku haddii aan laga qadin xaafadda iyo gudahaan magaaladaba la heli maayo magaalo qurux badan oo bilic leh xaafadda badarqaasinna waxay ka mid tahay magaalada boosaaso waxaan aada ugu shaqeynaa ka gudi ahaan inta awoodeena kalaankeena ah waxaan ku dadaalnaa sida aan qashinka uga qaadi lahayn guud ahaan xaafadda badarqaasim oo afar waxood ka kooban meel fiican bay noo marayaan waxaana guddoonka hadda cusub ee magaalada boosaasana qorshihiisa koowaad baa ah in magaalada la nadiifiyo kadibna bilicda magaalada laga shaqeeyo oo magaalo qurux badan ayuu ahaa kulligooda anagoo ka tixraacayna siyaasad ahaan guddoomiyaha degmada magaalada boosaaso mudan cabdifataax wuunoo daafuro shaqada tan mar hore ilaa haddana ku jirnaa magaalada iyo guud ahaan xaafadda badarqaasim waa meel aada u weyn mana aan wax lagu soo koobi karo sanad iyo shaqada tan hadda ku jirno waxay noqonaysaa inaan mar walba ka shaqeyno si aan u helno magaalo qurux badan marka sidaa darteed shaqooyinka shaqo ka mid ah baa maanta waajibkeeda gudanaynay waana gudan doonaa insha allah ilaahay magaalada iyo khaasatan xaafadda badarqaasim ee noqon doonta xaafadaha xaafadda ugu qurux badan magaalada boosaaso waxay leedahay laamiyo waaweyn waxay leedahay xeeb waxay ka koobanta afar waax shaqadana si joogtaan u wadayna ololahan ayaa door ka qaadan doona nadaafadda iyo bilicda xaafadda bandarqaasim ee magaalada boosaaso